maamulka degmada dharkeynley oo kaashanaya shirkada jaziira ayaa degmada dharkeynley ka dhagax dhigay shan iyo toban wado oo interloog ah wadooyinkan ayaa dhammaan laga dhisayaa degmada dharkeynley kuwaasi oo muddo bulshada dhib ay ku qabeen gudoomiye ku-xigeenka shirkada jaziira axmed geesey maxamed ayaa ka waramaya qaabka ay u dhisayaan wadooyinkan maalintii ugu horreysay oo aan shaqada koowaad aan bilaabayno waaye shan iyo tobanka waddo oo la sheegayna inaan annaga dhisno ayaan jecelnahay sida ugu fiican waxaanan ma arkaysaa idiin ballanqaadaynaa inaad nagula xisaabtami doontaan annagoo shirkadda ah deegaanka ah inaan wax qurxinno waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno degmadeenna aan qurxinnay iyo inaan heli doonno degmooyin ka sii badan shirkaddu waxay u shaqaysaa dadku dadkuna waxaa laga rabaa haddii aan yidhaahdo inay dalkooda dhistaan dalkooda dhistaan ayna u dhistaan si macnaha ah walateernimo ah wada shaqayn dadka shirkadda iyo dowladdaba guddoomiyaheena qaralaasiyo ma arkaysaa isagoo hadda bil ah ayuu ma arkaysaa inuu dhagax dhigo dhowr waddo ayay noqotay waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha degmada dharkeynley cumar meyre macu iyo qaar ka mid ah bulshada degmada ayaa uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysanaysa dhismaha wadooyinkan in suuqii weynaa ee madiina ama suuqii weynaa ee dharkeynley ee suuqboocle wadooyinkiisa ay dhiiqan yihiin annaga way nala fiicnaaweysay sidaa darteeda waxaan ugu baaqnay bulshada inay isxilqaamaan jidadka suuqa dhexmara iyo kuwa soo gala ee laamiga iyo asiga isku xidho ay dhistaan marka dhismahan wuxuu ka imaaday iskaashi bulshada oo macnaha ku baraarugtay in ay wadooyinkeeda dhisato iyo shirkadaha deegaanka oo ayagana diyaar u ah inay bulshada la shaqeeyaan oo ay dhisaan dalkooda ama deegaankooda ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa shirkadda jaziira howlwadanadeeda iyo maamulkeeda oo sida quruxda badan ee haddaba ay u bilaabeen shaqada aan rajaynayna inay ugu dhammaato waddadan iyo waddooyin kale waddooyinka kale ee shan iyo tobanka ah maantane waddadii waa noo dhagax dhigan tahay shaqadina waa noo socotaa waddooyinkani waa ay bilaabi karaan shan iyo labaatan sano kadib waddadan aan ku ganacsanahay waxay ahayd waddo aada u dhiiqo badan wasaq badan runtii maanta waa ku faraxsanahay hawshaan macnahana loo qabanayo ee quruxda badan waxaana leeyahay shirkadda aljaziira hore u socda degmada dharkeeneyna waxay ku talaabsatay horumar aada u weyn waddooyinka dhan ay ku guulaystaan qurxinteeda waxaana la dhisayaa sida aan maqlay labiyo toban waddo oo shirkaddan jaziira ay macnaha ay howl ka qaban doonto runtii aadaan ugu faraxsannahay marka shirkaddan aljaziira iyo guddoomiyaasha iyo ku-xigeennada iyo maamulada sida sharaftale uga qayb qaatay aad baan u hambalyeynaynaa hadda waxaan leenahay hadal badan ma hayo waa faraxsannahay dharkeynley waxay noqonaysaa hormuudka soomaaliya insha allah naafadu runtii waddo la dhiso farxaday noo tahay waayo naafadu waddada way ku socdaan way gurguurtaan waddada maanta la dhiso dadka dhisaayaan maamulka soogaasina ajirka ee leedahay waa la wada dareemi karaa si kastaba degmada dharkeynley ee gobolka banaadir ayaa waxaa ka socda mashaariic ay ku diirsadeen bulshada